Sugowga amniga iyo koraanqaadowku waa horumar walba oo ka tallaabsadaasa degmo, tuulooyin iyo magaalooyin, waatoo had iyo jeer gacan ku jeysadaasa laamo amniga. Taliyaha Guud ee Magaalo Xeebeedka Koondaa iyo shacabka ayaa door ku qaadaya la shaqeynta laamo amniga sidii loo heli lahaa nabad waarta. Waxaana ka mid ah dadka ku nool degmada Koondaa ayaa ku hadlaya ammaanka magaalada.
Ilaa Raaskambooni, Buurgaawo, Abni Haan, Jubbaland aad bay u sugtay deegaanada ay joogaan. Alxamdulilah maasha Allah. Waa arkaysiin jawiga magaalada kolley amniga. Hadda waxaa nala fadhiya taliyaheena amniga magaalada deegaanka Koondaa. Halkaa arkaysa bulshadii baa ku dhan. Walahi amniga aad buu u cayaayay. Hadee waxaan leenahay dadka daneynayo deegaanka Koondaa oo macnaha shaki u kaga jira xagga amni ahaan. Waxaan leenahay waa ku soo dhawaan kartiin.
Meeshan aan joogno hadda waa Koondaa weeyaan. Amnigeeda aad buu u fiican yahay. Dadku waa nabad qabaan. Wax dhibaato kama taagna. Dadku waa iman karaan. Wax shida ah oo hadda magaaladan ka jirta iyo nawaaxigeeda ma jirto. Dadkuna miyi iyo magaalaba waa lagu nabad qabaa. Roobab baa noo da'ayaba waa iska barwaaqaysanahay maasha Allah.
Waxyaabo iska yaryar oo shaqo la'aan iyo waxa way iska jirtaayo. Dee meesha waad aragtaana waa iska tuulo oo maaragtay hadda adeegyo kale oo dee horumar kale ma jiro. Laakiin haddii oo wax kaloo laga kabi lahaa oo maamulka ama uu wax naga maaragtay ama gobolka wax ka kaalmeyn karo aad baa la iskaga baahnaan lahaa. Laakiin annagu sidana kale waa iska xamaalinaa wixii badda gala, wixii beer aado, wixii xoolo dhaqdo. Xaaladda jawi degan baa iskaga jirna.
Cabdulle Cali oo ah Taliyaha Guud ee Amniga ee Magaalo Xeebeedka Koondaa ayaa fariin u diray dadka kuma qownaa dalka Binaanshe iyo Kooyanga dalsho hooya.
Ammaanka boqolkiiba boqol waaye. Deegaanka iyo dadka dhammaan waa ladan yihiin. Annaga boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dadka ugu fiican baan ku jirnaa. Halaa naga dhima halkaasna insha Allah waa naga dhammaan doona haddii Ilaahay idma. Dadka meeshaan yacni u hanweyn oo imaan waaye waxaan waxaan u sheegaynaa waa nabadgelyo waaye. Bad iyo bariba waa lagu imaan karaa. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Waa nabad deegaanki. Ku soo noqda deegaankiinni. Yimaada dad badan oo ka maqanoo dibidaha iyo adduunka ugu maqan oo deegaankan ka soo jeedaa jira gaar ahaan insha Allahu tacaala deegaankooda inay ku soo noqdaan ay maal gashadaan dal shisheeye wax ma sheegay dalkooda ay wax la qaybsadaan fariin u dirina.